samu'eelkii koowaad cutubka labaatan iyo saddexaad markaasaa daa'uud loo sheegay oo lagu yidhi reer falastiin waxay la dirirayaan reer qaciilaah iyagoo ka dhacaya meelihii hadhuurka lagu tumi jiray sidaas daraaddeed daa'uud rabbigu wax weyddiistay oo yidhi miyaan tagaa oo kuwan reer falastiin soo laaya oo rabbiguna wuxuu daa'uud ku yidhi tag oo reer falastiin soo laa oo reer qaciilaah soo badbaadi markaasaa daa'uud raggiisii waxay ku yidhaahdeen bal eeg annagu halkan oo ah dalka yahuuda ah ayaan ku cabsanaynaa haddaba intee in la eg bay nooga sii daran tahay haddaannu qaciilaah tagno oo ciidanka reer falastiin ku duulno oo haddana mar kale ayaa daa'uud rabbiga wax weyddiistay markaasaa rabbigu ugu jawaabay kac oo ku dhaadhac qaciilaah waayo reer falastiin gacantaadaan soo gelin doonaa markaasaa daa'uud iyo raggiisiiba qaciilaah tageen oo reer falastiin la dirireen oo waxay ka soo dhaceen loodoodii dad fara badanna way laayeen sidaasuu daa'uud dadkii qaciilaah degganaa u badbaadiyey oo markii abyataar oo inaaxi maleeg ahaa daa'uud ugu soo cararay xagga qaciilaah wuxuu yimid isagoo eefood gacanta ku sita oo saa'uul baa loo soo sheegay in daa'uud qaciilaah yimid markaasaa saa'uul yidhi haddaa ilaah gacanta ii soo geliyey waayo wuxuu ku xidhmay markuu galay magaalo leh irdo iyo khataaro markaasaa saa'uul dadkiisii oo dhan dagaal ugu yeedhay inay qaciilaah ku dhaadhacaan oo ay daa'uud iyo raggiisaba hareereeyaan oo daa'uudna wuu ogaa in saa'uul beleeyo la damacsan yahay markaasuu wadaadkii abyataar ahaa ku yidhi halkan eefoodka keen markaasaa daa'uud yidhi rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow hubaal anoo addoonkaaga ah waxaan maqlay in saa'uul doonayo inuu qaciilaah yimaado oo uu magaaladanna daraadday u baabbi'iyo haddaba dadka reer qaciilaah miyay isaga ii gacan gelin doonaan oo saa'uul miyuu soo dhaadhacayaa sidii anoo addoonkaaga ah aan u maqlay rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow waan ku baryaaye anigoo addoonkaaga ah taas ii sheeg markaasaa rabbigu ku yidhi haa wuu soo dhaadhici doonaa kolkaasuu daa'uud yidhi haddaba miyay dadka reer qaciilaah aniga iyo raggaygaba saa'uul gacanta noo gelin doonaan rabbigu wuxuu yidhi haa way kuu gacan gelin doonaan markaasaa daa'uud iyo raggiisii oo lix boqol ku dhowaa kaceen oo qaciilaah ka baxeen oo waxay tageen meel alla meeshii ay tegi kareen oo saa'uulna waxaa loo soo sheegay in daa'uud qaciilaah ka baxsaday markaasuu iska daayey inuu u soo baxo oo daa'uudna wuxuu degganaa dhufaysyada cidlada ku yiil oo wuxuu iska joogay dalka buuraha leh ee cidlada ah ee siif oo saa'uul baa doondooni jiray maalin kasta laakiinse ilaah gacanta uma soo gelin oo daa'uudna wuxuu arkay in saa'uul u soo baxay si uu naftiisa u daydayo daa'uudna cidlada siif buu ku jiray duurka dhexdiisa markaasaa saa'uul wiilkiisii yonataan ahaa kacay oo daa'uud ugu tegey duurka dhexdiisa oo gacantiisuu ku xoogeeyey ilaah oo wuxuu isagii ku yidhi ha cabsan waayo aabbahay saa'uul gacantiisu kuma heli doonto oo adna reer binu israa'iil boqor baad u noqon doontaa oo anna waan kugu xegi doonaa taasna aabbahay saa'uul waa og yahay oo labadoodii axdi bay rabbiga hortiisa ku dhigteen oo daa'uud wuxuu iska joogay duurkii yonataanna gurigiisii buu tegey markaasaa saa'uul waxaa gebicaah ugu yimid reer siif waxayna ku yidhaahdeen daa'uud miyaannu ku dhuuman dhufaysyada dalkayaga duurka ku yaal oo ku dhex yaal buurta xakiilaah oo lamadegaanka xaggiisa koonfureed ku taal haddaba boqorow soo dhaadhac adigoo aad u doonaya inaad timaadid oo annana qaybtayadu wuxuu ahaan doonaa inaan gacantaada ku soo ridno boqorow markaasaa saa'uul wuxuu yidhi kuwo xagga rabbiga ka barakaysan noqda waayo idinku waad ii naxariisateen haddaba waan idin baryaaye weliba taga oo sii hubsada oo waxaad soo ogaataan oo soo aragtaan meeshuu u caado leeyahay iyo kii isaga halkaas ku soo arkay waayo waxaa la ii soo sheegay inuu aad xeelad ugu macaamiloodo sidaas daraaddeed soo arka oo soo wada ogaada meelaha uu ku gabbado ee uu ku dhuunto oo dhanba oo mar kale igu soo noqda idinkoo aad u huba markaasaan idin raaci doonaa oo haddii uu dhulka dhex joogo waxaan isaga ka dhex baari doonaa kumayaalka reer yahuuda oo dhan markaasay saa'uul hor mareen oo ay u kaceen xagga siif laakiinse daa'uud iyo raggiisiiba waxay joogeen cidlada reer maacoon ku dhex taal caraaba ah ee lamadegaanka xaggiisa koonfureed ku taal markaasaa saa'uul iyo raggiisiiba waxay u soo baxeen inay daa'uud doondoonaan oo iyana taas bay u sheegeen daa'uud sidaas daraaddeed ayuu u dhaadhacay xagga dhagixii weynaa oo cidladii maacoon ayuu iska jooga oo saa'uulna markuu taas maqlay ayuu daa'uud u eryaday xagga cidladii maacoon oo saa'uulna wuxuu maray buurta dhankeedii soke daa'uud iyo raggiisiina waxay mareen buurta dhankeedii shishe oo daa'uudna wuu dhaqsaday inuu u cararo cabsi uu saa'uul ka qaba aawadeed waayo saa'uul iyo raggiisii waxay u hareereeyeen daa'uud iyo raggiisii inay qabtaan laakiinse wargeys baa saa'uul u yimid oo ku yidhi soo dhaqso oo kaalay waayo reer falastiin weerar bay ku soo kacsheen dalkii oo sidaas daraaddeed saa'uul wuu ka noqday daa'uud kii uu eryanayey oo wuxuu u kacay kuwii reer falastiin sidaas aawadeed waxay meeshaas u bixiyeen saylac xamaxleeqood oo daa'uudna halkaas wuu ka tegey oo iska joogay cayn geddii dhufeysyadeedii